mahadsan tahay aadan kismaayo marka hore waxaan leeyahay ina lilahi wa inaa raajicuun waxaa maanta gelinkii hore maanta ku geeriyooday allah u naxariiste taliyihii nabadsuguta ee degmada doolow mudane ibraahim hiloole xuseen allah u raxmado taliyahaas ayaa maanta dhintay dhimashada taliyahaasna weli faahfaahin badan lagama hayo laakiin sida wararka hordhaca la helayo isaga iyo xaaskiisa unbaa hoyga kuwada jiraa la yidhi marka ilaa haddeer laamaha amniga un baan u dayn doonaa wixii faahfaahin ah gabadha xaaskeedna saldhiga ayaa lagu hayaa su-aal halkaa lagu weydiinayaa laamaha amniga howlahaas u xilsaaran baana baaritin baaritaan ku hayo marka baaritaankaana kama hordhici doono ayagaan u daynaynaa wixii farsamaa waa tahay laakiin maanta heeraas ayaa meesha ku geeriyooday taliyaha ma iskii ayuu u dhintay mise rasaas ayaa ku dhacday maya meesha isaga iyo xaaskiisa unbaa guriga kuwada jiri laamaha amniga ee ciidamada ilaalidan banaanka ay joogeen xabad baa guriga gudaha ka dhacday askartii markay gudaha soo galeenna ninkan oo mayd bay u yimaadeen gabadha xaaskiisana ay la joogto marka ninkaa iskama laakiin kolay sababka xabadaas ayuu u dhintay laakiin su-aasha xabadda ciddi riday iyo safidii ku dhacday unbaa baaritaan lagu hayaa arrimahaasna laamaha amniga ayaa gacanta ku haya ee ku shaqada leh ayaan u deynaynaa wixii rabood ay soo diraan laakiin annaga waxaanu sheegaynaa keliya inuu ninkaa dhintay allah u raxmado in baan caddayn karnaa arrintaasna Marka- ee baaritaankeeda uu soo gabadhina ay saldhigay ku xiran tahay waa tahay qolka ay ku wada jireen ma waxaa yaalay hub eh, taliyaha uu watay mise en, si kale ayaa eh, wax u dhaceen dabcan dee nin askari waad garan kartaa hubkii asagoo lahaa meesha waa yaalay iyo mid kaleba noqoba kolley hub meesha waa yaalay marka eh, dabcan kolley un hubkii asaga uu lahaa ama mid kaleoo lala soo galaa noqda kolley hub meesha guriga u yaalay laakiin waxaas oo dhan faahfaahinteeda laamaha amniga ee ku shaqada leh ayaan u deynaynaa wixii tafaasiil ahna ayaga ayaa soo saari doono laakiin innaga keliya waxaanu caddaynaynaa ninkaa inuu dhintay sifidaasna ku dhintay isaga iyo xaaskiisa oo keliyana ay saldhigga ama guriga ku wada jireen ee qolka labadooda ay wada deganaayeen unbaan caddayn karnaa laakiin faahfaahinada kaleeto laamaha ku shaqada leh ayaa ka warsugeyn haddii la yidhaah